magacaagu saddexaan iyo taitalkaaga magacaygu waa ciid yuusuf cali waxaanan ahay madaxweynaha ururka molda marka la akhriyo ah minnesota uber and lift drivers association
darawalin badan baad halkan ku joogtaan sharci aad muddo riixayseen baa maanta la meel mariyey aad baad u faraxsan tihiin bal dareenkiina iyo sharcigan qaabka uu ku bahas haddaad iiga waranto runaantii aad iyo aad buu dareenkeena u sarreeya waanan faraxsannahay maadaama sharcigii aan muddo soo riixaynay mataqaanaaye loogu raadinayo xuquuqda darwallada ka soo baasay dhex saddex habeen meelaha koor aqalka hoose inuu maantana ka baaso aqalka sare waxay noo ahayd guul aad weyn
sharcigan marka aad xuquuqda darawaliinta ku raadinayseen muxuu ku saabsanaa qodobada ku jira ee muhiimka ah ee aad ku guulaysateen qaar ka mid a haddaad nala wadaagto sharcigan horta waxa weye sharci aad muhiim ah guud ahaan qodobada ku jirana haddaan mid iyo laba kaaga soo qaato waxaa ka mid ah in qiimaha darawalku uu qaadanayo kor loo qaaday oo markii hore ay ahayd mid aada u hooseyso waxaa kaloo iyadana ka mid ah hadduu ilaahay ku roon yahay in markii hore dadku la eryi jiray oo aanay xuquuq lahaan jirin qofka wax lagu eriyey uu ku ogaado ama mataqaanaaye dacwad markaa uu ka gudbiyo sababaha loo eriyey taasna waxa weeye sharcigan wuxuu siinayaa damaanad aanan mar dambe darawalkii lagu xadgudbi karen iyo process la raaci karin
waxaad tidhi lacagta in kor loo qaado ayaa ka mida waxyaabaha aad dalbateen lacagtu markii hore meeqay ahayd imis ayaas hadda laga dhigay lacagtu muddaba hoos bay u socotay ober iyo lift markay halkan yimaadeen dollar iyo shan iyo sagaashan sentii ayay mailkii siin jireen darawallada maanta aanu hadlayn wuxuu marayaa sida aan ogahay wax ka yar lixdan sentii marka annagu biilkan naloo baasiyey maanta waxa uu siinayaa damaanad ah in darawalka la siin doono dollar iyo shan iyo afartan sentii mailkii
adinku marka ma intaasaad rabteen mase ka badan baad doonaysaan run ahaantii haddaanu heli karayno ka badan waanu heli lahayn oo waanu u dagaalami lahayn oo weliba meeshaan markii hore ka bilowna waxayd laba dollar iyo shan iyo konton senty mailkii in la siiyo darawallada laakiin gorgortan iyo wadaxaajood fara badan ayaan waxaynu ku soo gaarnay dollar iyo shan iyo afartan senty mailkii in la siiyo darawallada
go-aanka hadda adinku ma ku qanacsan tihiin meesha haddar ay joogto aad iyo aad baan ugu faraxsannahay taa macnaheedu maaha in aanu waxyaabihii aan u baahnayn oo dhan aanu hellay laakiin waa meel wanaagsan ama bilow wanaagsan baan odhan karayaa oo insha allahu tacaala mustaqbalka dhow laga sii laga sii dagaalka laga sii wadi karay
sharcigu waxaad sheegtay inuu labada gole ka soo baasay oo kii ugu dambeeyey sanadka uu saacado ka hor ka gudbay goormo ayuu dhaqan gelayaa oo darawaliinta uberka wadaahi ay lacagta aad sheegtay ku shaqa bilaabi doonaan waa su-aal wanaagsan muscaddi waad mahadsan tahay runtii sharcigan markuu governorku saxiixo oo insha allah aan rajaynayno inuu dhowaan saxiixo wuxuu dhaqangal noqon doonaa agosto kowdeeda
waxa aad marka aad banaanbaxaysaan ugu celcelisaan uber marar badan dadku uber unbay ka hadlayaan lakiin sidoo kale lifti ayaa iyaguna jira oo sida uberkoo kale u dhaqma sharcigan ma uber keliyaha mase labadoodaba uu saameynaya waa su-aal wanaagsan run ahaantii sharcigani maadaama uber uu yahay kambani weyn oo afka dadka uu ku badan yahay inta badan ayuun baanu mataqaanaa uber usoo qaadnaa laakiin waa sharci labada kambaniba mataqaanaa saameyn ku leh oo u siman
shirkadda uber toddobaadkan lasoo dhaafay bartankiisii warbaahinta gobolka minnesota oo la hadleen ama dadka qaar oo ay warqado u dirayaan waxay ku goodinayaan in ay gobolka ka tegi doonaan oo ay adag tahay in meeshan laga shaqeeyo dadka qaar waxay ku boorinayaan inay ku mudaharaadaan amaba ay la hadlaan dadka ay doorteen oo kale adinku arrinta noocaasa saameyn ma idinku yeelanaysaa haddiise uber ay go-aankaas qaataan inay magaalada ka tagaan maxaa idi talaa runaantii darawalladu way ka dharagsan yihiin cabsigelinta ay cabsigelinayaan oo mararka qaarkood ay ku sheegayaan biilkan inuu yahay biil ka dhigay shaqaale taasna waxaanu sameynay wacyigelin fara badan oo darawallada aan kala hadalnay inay jiraan howlahaas iyo iimeyladaas cabsigelinta ah marka way ka dharagsan yihiin darawalladu inaana xaqiiq ahayn iimeyladan dadka ay usoo dirayaan ta kale ay leeyihiin waxaanu ka tegaynaa stateka kolley waa wax kambaniyada waaweyn ee uber mataqaanaa ay ka mid tahay inta badan ay ku cabsigeliyaan bulshada balse uber haddii ay fursaddaasi bixiso waxaan filayaa inay joogaan kambaniyo fara badan oo dabooli karaya baahidaas iyadaa ma safilayo sababtoo ah uber marka la eego macaashka ay ka samaysay statekan statedyada marka loo eego waa stateka afraad marka waxaan isleeyahay waxa weeyaan cabsigelin ay bulshada cabsigelinayso ugu dambayntii intaasoo qof oo soomaali u badan isku tiirsan maalin walba iyo habeen walba halkan taagnaa ugu dambayn wixii aad u ololeynaysaen inaad ka guul keentaan ka adiga oo guddoomiyaah iyo guud ahaan ee darawaliinta maxay idin kaga dhiganta run ahaantii waa wax dareenka maanta nagu jira iyo guusha aan gaarnay intay la eg tahay mid aynu qiyaas ku soo qaadan karayno ama waxaynu ku qiyaasno aan garan karayo maaha waa mid aad u weyn oo run ahaantii qof walba uu leeyahay arrinkani meeshaan ka soo bilownay iyo meesha ay maanta marayso ilaahay mahad ka ahaatee ma aha wax aanu qorshaynaynay laakiin waxaanu ogaanay in bulshada ama communitiga ama dadku haddii ay isbahaystaan kalsoonida abuuraan oo ay mataqaanaa ilaahayna ku tawakalaan in wax walba la samayn karayo marka guushan waxay noo tahay mid taariikhi ah oo run ahaantii aan bulshada soomaaliyeed u soo hoynay aad waa maasad adaa mudan